بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حجرني كتاب كعلامة سنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر كان لابا بقول يكو وحنكون شرحنا سياشة بقول لحدن يلابا wuxuu inoo bilaabay shiikhu aynu ku dhex jirnay oo su-aashii hore uu kaga soo hadlay ee kufriga ee gaalnimada iyo anwaacda uu leeyahay ayuu halkan ka galay marka markuu inoo soo caddeeyo kufrigii inuu kufri akbar iyo kufri asqar u qeybsamo oo kufriga akbarka ahi uu yunaafi aliimaana bilkuliya iimaankii o dhan uu meesha ka saarayo ayuu su-aashan boqol lixdan iyo laba waxa uu yidhi bayin lii kayfiyata munaafaati alkufri min aliimaani bilkuliya biliimaani bilkuliya waxaad ii caddaysaa buu yidhi oo halkan ku caddaysaa isagaa raba inuu kuu caddeeyo laakiin su-aashuu ka dhigaya waxaad caddaysaa kayfiyada iyo qaabka uu gaalnimada waa kufri akbare uu iimaanka oo dhan meesha uga saarayo oo waxa weeye qofkii uu gaal noqonayo iimaankiina uu ka tegayo wafasir lii maa ajmaltahu wixii aan ijmaaliyey oo wax wixii hore oo la soo ijmaaliyey duuduub buu marka hore inoogu sheegay ii caddee buu yidhi macnaha oo halkaan iigu caddee isagaa marka inoo fasiraya jawaabta waxau yidhi qad qadamnaa laka marka su-aashu waxay ku socotaa in horta su-aasha fahanna marka hore weeye wuxuu rabaa shiikhu inuu caddeeyo oo waadixiyo qaabka kayfiyadu waa qaabka weeye uu kufriga akbarkaahi iimaanka meesha uga saarayo oo waxa weeye liannahu wuxuu yunaafi aliimaan bilkuliya baa leeyi qaabkaasuu rabaa marka inuu caddeeyo qaabkeebuu meesha uga saarayaa kayfiyadaasuu rabaa inuu kuu caddeeyo waxa uu yidhi markaa jawaabta qad qadamnaa laka waxaan kuu soo hormarinay oo kuu soo caddaynay anna aliimaana iimaanku inuu yahay qowlun ay qowlun waa camal waa ta yidhahdeen culummadu marka wuxuu yidhi waxaan kuu soo caddaynay iimaanku inuu yahay qowlu lqalbi wa qowlu lisaani wa camalu lqalbi wa camalu lisaani wa camalu ljawaarix markaasu haddana kuu caddeeyo wuxuu ku yidhi qowlu lqalbi waxaa laga wadaa attasdiiq waa rumaynta la rumaynayo allah subxaana wa tacaala iyo wax walba oo nebigu la yimid calayhi salaatu wassalaam wa camalu lqalbina waa anniyatu waalikhlaas walmaxaba waa tasaalo weeye waa acmaasha quluubtaa laga wadaa idan qalbigii maxaa marka ku xasilaya qowlun wa camal marka qowlkii waa attasdiiq sida carabkaba looga dhawaaqaya qalbigana laga rumaynaya waa in tasdiiq la helaa jaasima oo min samiimi lqalbiga kabacdi camalkiina la helaayo ay ka dhalataa rumayntaas ilaahay jacayl uu jecel yahay cabsi uu ka cabsanayo tala saarashadii ikhlaaskii niyadii waa inay ka dhalataa idan qalbigii waxaa inoogu sugnaaday waxa weeye laba labadaa qowlu lqalbi oo tasdiiq ah iyo camalu lqalbi oo ah maxabadii iyo ikhlaaskii iyo niyaadkii waa labo carabkii uu imow waxa uu yidhi wa qowlu lisaani wa huwa annutqu bishahaadatayni waa inuu ku dhawaaqo kelimatu tawxiid ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamedan rasuulu llah waa inuu ku dhawaaqaa camalna waa leeyahay laakiin hadda wuxuu ku wadaa macnaha camalna wuu leeyahay qalbigu oo dee cibaadadii oo dhan iyo wax walba acmaal baa ku jirta carabka laga dhahayo oo lagaga dhawaaqayo waa midda saddexaad waxa uu yidhi waa camaluljawaarix camalun biljawaarix ay aljawaarix waalarkaan waalbadan waa isku mid wa xubnaha camalka lagaga shaqaynayo salaadii waa rukuucaysaa waa sujuudaysaa waa istaagaysaa camal waay xubnahaaga iyo jirkaaga ayaadna ka samaynaysaa haddaba markaa fa haadihi alumuur alarbaca marka ay waa qowlu lqalbi oo tasdiiqu lqalbi ah camalu lqalbi oo niyadii iyo ikhlaaskii iyo maxabadii ah iyo qowlu lqalbi oo annudqu bishahaadatayn iyo camalu ljawaarix oo ah daacaadkii iyo wanaaggii afartaa arrimood oo waxa weeye la isku geeyaa iimaan la yidhaahdaa oo waxa weeye ku xasilayaa iimaannimadii afartaas ayuu ku xasilayaa iimaankii idan marka wuxuu yidhi shiikhu raximahu llahu tacaala afartaa arrimood fa idaa zaalat haadihi alumuur alarbaca afartaa arrimood hadday zuulaan oo meesha laga waayo oo acmaashii waxa weeye la waayo iimaankii la waayo annudqu bishahaadatayn la waayo haddii afartaa arrimood idaa zaalat haadihi alumuur alarbaca zaala aliimaanu bilkuliya iimaankii meesha waa ka baxay qofkiina wuxuu noqday kaafir buu noqday waa israaceen marka waa afartaas qofka laga waayaa jamiicu haadihi alarbaca khalaas waa ku daayey wa marka meesha unaga yidhi alkufru yunaafi aliimaan bilkuliya waa halkaa weeye afartaas oo kulma jamiicu haadihi alarbaca faida zaalat jamiicu haadihi alarbaca zaala aliimaanu bilkuliya iimaanka waa ku daayey ma aha qofkaasi mu'min markaa mar labaad buu haddana iimaankii tegaya waxa uu yidhi wa in zaala tasdiiqu lqalbi oo ahaa qowlu lqalbi aanu niri waa tasdiiqu lqalbi haddii tasdiiqu lqalbi la waayo zaala aliimaanu bilkuliya lam tanfacahu albaaqi ma anfacaysa qofka wixii kale hadduuna mar qofku qalbiga ka rumaysnayn leanna waa shardun fi lbaqiya marka carabkaa kaga dhawaaqday laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah tasdiiqu lqalbi haddii la waayo ma tahid muslim waayo wixii munaafiqiintii ku dhacay marka asal waxa u ah iimaanka tasdiiqu lqalbi rumaynta qalbiga laga rumaynayo haddii rumayntaa la waayo keligeed intii kale waxba tari mayso idan marka waa laba jeer oo iimaankii bilkuliya la waayayo waa in ay mar israacaan oo kulli la waayo oo gaalada hadda kulli waa laga waayey tasdiiqulqalbi waa diideen camalulqalbi waa diideen annudqu bishahaadateyn waa diideen camaluljawaarix waa diideen waa gaalnimo munaafiqiintiina iyaga oo la imaanaya camalulqalbi qowlulqalbi camaluljawaarix oo tukanaya oo soomaya oo salaadaya oo qur-aankii akhrinaya ayay muslimiin noqon waayeen limaadaa tasdiiqulqalbi baa maqan idan marka asalkii muxuu isugu yimid tasdiiqu lqalbi haddii la waayo tasdiiqulqalbi waa geed jiridda laga jaray waa asalkii baa maqan waxaa ma anfacaysa marka qofka hadduu yidhaahda ma weese qabo maantao dhanna waa tukanayaa salaaddiis waxba tari mayso laakiin waxaa ku jira salaaddii annudqu bishahaadatayn waxaa ku jira camalkii lisaanka waxaa ku jira camalkii jawaarixda oo dhan haddana waxba tari mayso waa baatila sababtu waxa weeye tasdiiqulqalbi baa maqan idan waa wixii munaafiqiinta ku dhacay marka tan hore oo bilkuliyana waa wixii gaalada ku dhacay labadaa jeer baa iimaankii meesha wuu ka baxayaa gaalnimaana imaanaysa bilkuliya waay waayo qofkaan odhanaya anigu laa ilaaha illa allah maxamedan rasuulullah waxba tari mayso waxay tarayso ma jirto hadduuna tasdiiqulqalbi hayn wuxuu yidhi marka shiikhu faman kadaba allaha faman kadaba waxa uu yidhi kaman kadaba biaayaati illaahi wa asmaa'ihi wa sifaatihi qofka aayadaha ilaahay beeniya ama sifaatka ilaahay diida ama asmaacdii ilaahay inkira amase waxay yidhahdeen culummadu bishayi mima jaaa bihi arasuul sala allahu caleyh wasalam leanna nebigu wuxuu yidhi umirtu an uqaatila annaas xataa yashhadu an laa ilaaha illa allah wa annii rasuulu allah riwaayad kale waxay odhanaysaa xataa yu'minuu bii wa bimaa ji'tu bihi ilaa ay rumeeyaan wixii aan la imidna rumeeyaan bal iska daaya culimmadu waxay yidhaahdeen aaya min kitaab illaah qofka beeniya waa kaafir wa oo waxa weeye waa ku daayay idan marka waxaa la rabaa qofku inuu la yimaado tasdiiqu lqalbi oo ah rumayntu ilaahay rumaynayo qalbigana ilaahay ka jeclaanayo ikhlaas iyo niyad wanaagsan la imaanayo qowlulqalbina waa annudqu bishahaadatayn culammadu waxay yidhahdeen shahaadada in lagu dhawaaqaa wa khasab ilaa liman kaana lahu cudurun qof cudurdaari yeesha mooye matalan qofkii qalbigu ilaahay ka rumeeyey wuu ishaaro wuu sheegay laakiin carabkii ma hadli karo oo carabkii baa go'anba ciyi baa ku dhacay kaasoo kale waa loo cudurdaaraya amaa qofkiioo xayiya hadduu yidhahdo anugu qalbiga ilaah ka rumaysana laakiin laa andiqu bishahaada waxba tari mayso waxay taraysa ma jirto iimaankiisuna ka kacwey sababtoo ah nimankii quraysh ahaa matalan nebiga adeerka abutaalib oo kale waxa uu gabayadiisa ku caddeeyey inay diinta nebi maxamed diinahoo dhan ugu fiican tahay haddana ma raacin oo kuma dhawaaqin annudqa bishahaadatayn tasdiiqii marka uu rumeeyey inay diintaani diin wanaagsan tahay maxay tartay xama tarin marka waxaa la rabaa afartaa arrimood inay israacaan tasdiiqulqalbi baana asal u ah qofka haddaba marka camalul jawaarix ka taga muxuu noqonayaa isagu qofka yidhaahda wax camala anigu ma qabanayo oo wixii nebi maxamed la yimid wax camala oo aan qabanaya ma jirto bilkuliya waxa weeye kaana waa ku gaaloobaya khatar wa oo taas waxay khilaafsan tahay murji'a murji'ada waxay yidhahdaan iimaanka acmaasha daacaadka iimaanka shaqo kuma leh macaasi xataa haddii la sameeyo iimaanka waxa u dhimi maysay dheheen waa khatar waay marka ahlusunna waxay qabaan haadihi alumuur alarbaca in la ilaaliyo oo inaan laga maarmayn haddaba qofka wax beeniya isagoo haddana ilaahay rumaynaya beeniya wax ka mida wixii nebi maxamed la yimid calayhi salaatu wassalaam rumayntiisaasi waxba tari mayso meeshuu ka baxaya wuxuuna la mid yahay buu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala sidii waxa weeye kaman kadaba biasmaa illahi wa sifaati aw mima jaa bihi nabiy sala allahu caley wasalam kitaabka qur-aanka wixii ku soo arooray iyo sunnaha nebiga qofka beeniya khatar waay markuu ogaaday hubuudkeeda iyo sugnaanteeda hadduu beeniyo oo ku gaaloobaya wuxuuna la mid yahay buu yidhi arrinkaas uu ku dhacayaa buu yidhi oo wuxuu la mid yahay ibliis iyo hadda ibliis ilaahay ma beenin laakiin inqiyaadkii iyo amarkii iyo camalul jawaarix buu diiday laakiin ilaahay ma beeninoo ilaahay waa rumaysnaa waa isaga dhacaya rabbi bima aqoytani haa andirnii ilaa yowmi yubcathuun waa isaga dhahaya ma beenin allah jiritaankiisa laakiin inqiyaadkii buu diiday oo ku gaaloobay fircoon waa ogaa allah subxaana wa tacaala jiritaankiisa wajaxaduu biha wastayqanata anfusahum waa inoo imaan doontaa laakiin wuxuu diiday inuu inqiyaadki iyo nudqu bishahaadatayn iyuu diiday laakiin wuu ogaa allah subxaana wa tacaala jiritaankiisa ha quraysh nebiga calayhi salaatu salaam runtiisana way aaminsanaayeen iyo yahuud iyo way aaminsanaayeen inuu runtiisa way arkayeen inuuna beenlow ahayn laakiin waa diideen inqiyaad inay hoggaansamaan idan waxba uma tarin marka waxaan ognahay sida abutaalib lahaa walaqad calimta ana diina muxamedin khayra adyaani alberiya waxba uma tarin marka sababto mar hadduu ku dhawaaqi waayo raaci waayey waxba u tarmaysa wey iyo yahuud iyo kulli waa diideen inay saa ugu dhawaaqaan bal yahuuddi waxay odhan jireen sidaa shiikhu ishaaray innahu laysa bikaadib beenlow ma aha laakiin laa natabicuhu ma raacayno idan khulaasatul qowl su-aashan waxa weeye macnaheedu waa in la ilaaliyo haadihi alumuur alarbaca maxay tahay waa qowlu lqalbi oo ah altasdiiq aljaazim inuu gooyo qofku oo tasdiiq la yimaadoon shaki ku jirin rumeeye allah subxaana wa tacaala wa camalu lqalbi wa huwa ikhlaas ikhlaaska iyo niyada iyo maxabada iyo khawfka waxaasoo dhan baa soo gudagelaya camalulqalbi halkaa waa labo labada kale waxa weeye waa qowlu lisaani carabka inuu kaga dhawaaqo kelimatu tawxiid iyo wax kasta oo camala oo carabka laga qabanayo carabka kala yimaado laakin kelimatu tawxiid baa asal ah tan afraadna waa camaluljawaarix wixii lagugu waajibiyey oo lagu amray oo rasuulku ku amray wamaa arsalnaa min rasuulin illaa liyutaaca biidni illaah rasuulku wuxuu ina amray oo waajiba inuu qofku u hoggaansamo oo waxa weye daaca la yimaado baa la rabaa inqiyaad waa inagii ku soo marnay markaynu shahaadata an laa ilaha illa allah aynu sharaxaynay shuruudeeda waxaa ka mid ahaa alinqiyaad waalqubuul ayaa ka mid ahaa in loo hoggaansamo oo waxa weeye aan laga hor imaanin waxay keensanayso marka acmaasha waxaa keensatay kelimatu laa ilaha illa allah iyo iimaankii waa inuu qofku la yimaado marka idan marka taas ayuu shiikhu inoogu caddeeyey su-aashan welina wuu sii wadaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala waynu arki doonaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin